haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan martida mikrofoonka waa kan cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba dhiyaatar dhegeysanaysa ay kula soo dhowaada barnaamijkeenii madsida microfoonka somalilan waxaa ka ogan khilaaf ilaa iyo hadda loo caalayahay dhinacyada arrinku toos u khusayso oo kala ah madaxweynaha iyo xukuumadda oo gees ah iyo xisbiyada mucaaradka oo geesta kale ah waxa ay isku dayeen in khilaafka dhex yaalaha ee dalka saamaynta muuqata ku yeeshay u helaan xal siyaasi ah oo ay kaga xaajoodaan laakiin wadahadalladaasi ilaa iyo imika waxba kama ay suurtogelin khilaafka waxaa la sheegayaa inuu yahay mid qaanuun ku saabsan labada dhinac ee arrinku khusaysana mid waliba ka kale ayuu ku eedeynayaa inuu sharcigii baal marsan yahay barnaamijkeena amuuraha islaamka haddii ilaahay raalli ka noqdo dhegeystayaal waxaynu ku eegaynaa si aan wax dheeraad ah uga fahno khilaafkaasi iminka somalilan ka jira barnaamijkana waxaa inoogu marti ah anwar cabdiraxmaan warsame oo ah guddoomiyaha dalada ururada bulshada rayidka ah ee somalilan ee loo yaqaano sonsaaf anwar soo dhowow kuna bilow micnaynta khilaafka ka jira ama mid siyaasadeed ba mise waa mid qaynuun
sidaa ka warqabtaan dee kolley waxaa jira waa khilaaf qaynuun oo xeerka la yidhahdo xeer fordin ayaa muxuu ahaa mostly inta badan khilaafka keenay marka waxaa jiray xeer la yidhahdo xeerka xeerka doorashooyinka oo xeer number fourteen eleven markii hore la isticmaalayey hase ahaatee markii baarlamaankii wakiiladii u dambeeyey ee laba kun iyo koob iyo labaatan muxuu ahaa xilka ka degayey ay dib u sameeyeen xeer cusub oo ah xeer fourteen twenty twenty one marka labadaa xeer ee muxuu ahaa ayaa waxoogaa iskhilaafsan oo macnaha argumentka iyo muxuu ahaa ay dooda u badan ay ka jirtay marka markii dambe waxaa dhacday in maxkamadda loo gudbiyey maxkamadda dabeedna maxkamadda sare dastuuriga ay tiri waxaa lagu dhaqmayaa xeer fourteen twenty eleven marka kaasaa aad moodaa in argumentka iyo dooda iyo ismaandhaafku uu ka taagan yahay oo halka ay macnaha sartu ka qurursantayna waxa weeyaan qolada xisbiyada mucaaradka ahi waxay muxuu ahaa dee leeyihiin december lix iyo labaatankeeda ayuu naga dhacayaa liisanka aanu haysano maadaama uu noo ogol yahay sharcigu in tobankii sanaba mar xisbi la furo halka xukuumadda iyo xisbiga xisbilxaakimkuna ay leeyihiin lix bilood ka hor ayuu sharcigu sheegayaa in la furo ururadii marka maadaama xilligeedii aynu taagannahay waa in ururadii cusbaa la diiwaan geliyaa dabeedna la tartamaa cidda soo baxda marka ay ku tartantaa doorashada madaxtooyada markaas doodda ay labada dhinac qabaan waa sidaa idinku anwarow waxa aad tihiin dalada ururka bulshada rayidka ah sidaynu ka warqabno ismaandhaafkan waxa galay odayaal ayaa galay golaha guursida ayaa galay idinku ma isku daydeen maadaama oo aad tihiin ururada bulshada rayidka ah inaad dhexdhexaadisaan dhinacyada ishaya khilaafkan iminka jira ha waan isku daynay madaxweynaha laba jeer baanu la kulanay anagoo ururada bulshada rayidka ah madaxweynaha waxaanu hor fadhiisanay waxaananu ku qancinay in muxuu ahaa uu doorashooyinku siday u kala horeeyaan uu u qaabto madaxweynuhu mar walba wuxuu taagnaa waxaan eegayaa sharciga sharcigaasi wixii uu ina farayo ayuunbaa fulinayaa muxuu ahaa sharcigaas unbaanaynu ku wada dhaqmaynaa waxa magaranaysa consensus iyo muxuu ahaa isujijiidi marnaba ma jirayaan marka dhinaca xisbiyada mucaaradka inkastoo aanan official ula kulmin oo ay muxuu ahaa laakiin informal xisbiyada muxuu labada xisbi mucaarad guddoomiyayaashoodanu la kulanay waananu kala hadalnay arrinta marka kadibna waxaa soo galay odayaashii dhaqanka iyo guurtidii ilaa hadda muxuu ahaa muxuaha markii dambe ay soo galeen guddoomiyaha golaha wakiilada iyo guddoomiyaha golaha guurtida adigu isku soo wadagee waxaasoo dhexdhexaadini midnaba laguma guulaysan dhammaantoodna waxay noqdeen qaar aan midha dhalahayn waa tahay saamaynta ka iman karta waynu u imanaynaa haddii aynu dhinaca shuruucda ku noqonno shuruucda somalilan ka jirtaa maxay ka qabtaa murankan idinku haddii aad daraasad ka samayseen horta somalilan muddolaa sodonka sane ay jirtay waxyaabaha ay kusoo caanamashay waxaa kamid ahaa waxaan la yidhaahdo consensuska afka qalaada weyna ama isu tanaasulka oo mar walba muxuu ahaa somalilan markuu khilaaf siyaasi yimaado odayaasha oda dhaqameedada iyo cuqaasha iyo salaadiinta iyo dadka aqoonyahanka iyo waxgaradka ayaa ku guntan jiray dabadeetna waxaa la isugu iman jiray meel dhexaa la isugu iman jiray marka maanta waxaad moodaa tiina inay muxuu ahaa laga rajo dhigay oo aanay tiina jirin marka waxaan rajaynayaa oo aanu isleenahay muxuu ahaa dee haddii lasii wado xudxudashada iyo isjijiidkaasi inay muxuu ahaa xal la gaari doono haddii ilaha yidhahyo waayo marar badan baa dee sharcigu istabraa oo ay noqotaa in muxuha sharciga laftiisa lagu kala bixi waayo haddii sharciga lagu kala bixi waayona waxaa ka sokeeya dee hab dhaqamaynu maadaama nahay dad soomaaliya dad islaama inta badan waxaa laysugu yimaadaa habkaa dhaqanka oo wax lagu xaliya waa tahay anwar ow boqolkiiba shan iyo toddobaatan dadka somalilan ku nool waxaa la sheegaa inay dhalinyaro yihiin ismaandhaaf kasta oo siyaasadeed oo mustaqbalka saamaynayaana dadka uu saamaynayaa waa dadka dhalinyarada ah idinkuna kolley ururkiinu ururka bulshada rayidka inkastuu yahay haddana dhalinyaro badan ayaa ku jirta kana shaqaysa saamayn intee leeg ayaa mustaqbalka dhalinyarada murankan cakiran ee siyaasadeed ku yeelanaya ayaad is leedahay wallahi walaal waa sababta mar walba aanu arrimaha masiiriga afraha ula soo galno maadaama dadka mustaqbalkoodu ulumaya ay yihiin dadka dhalinyarada ah oo runtii bulshada inta ugu badan somalilan maanta ah waxaanu mar walba ku dadaalnaa si aanu mustaqbalkoodaas dhalinyaradaasi u lumin in aanu mar walba khilaaf kasta oo masiiriya oo dalka iyo dadka soo dhex gala in aanu muxuaha ka ololayno oo aanu ka hadalno oo aanu war-saxaafadeeda ka soo saarno oo aanu cidahay khusaysana kala hadalno miiska wadahadalada la fadhiisano oo aanu ka dhaadhicino inaan la qalloocinin marka runtii dee saamayn wuu ku yeelanaya haddii dee dalku burburo oo khilaafku sii socdo dee saamayn wuu ku yeelanaya dhalinyarada iyo guud ahaanba bulshada somaliland marka hata aanu ka dadaalanayna ka ololaynayna waxa weeye in mar walba wax waaliba ay ku dhamaadaan si suluxa
waa tahay waxaad ii sheegtay inaad madaxweynaha la kulanteen inaanu yidhi sharciga ayaan ku dhaqmaynaa oo aanu raacaynaa xisbiyada mucaaradkuna waxay ku doodaan inaanu jirin iminka sharci lagu qabto ururadu ay ururo madax bannaan lagu sameeyo markaas sharcigaas madaxweynaha ma kala hadasheen muxuuse idin madaxweynaha waanu kala hadalay sharciga waana sida mxuu sosofna waxa ku jira dee dallada suxufiyiinta somaliland baa qayb ka ah marka anagoo sharci yaqaanada ka hashanayna ayaanu madaxweynaha la kulannay oon la hor fadhiisanay oo aanu kala hadalnay arrinta waxaana hadalkaygii hore ku jirtay in muxuu ahaa mar walba muxuu ahaa madaxweynuhu leeyahay anigu waxaan ilaalinayaa sharciga sharcigu sidaasuu dhigayaa lix bilood ka hor in la furo weeye marka ururadii iyo muxuu ahaa waa in loo furaa dadkii oo sbacekii muxuu ahaa la sameeyaa si ay dadkii uga soo wada qayb qaataan tartanka ururada marka xukuumadda iyo qareennada la shaqeeya iyo xisbiga kulmiye oo kale sharcigaas ma idin sharxeen de horta walaalo muxuu ahaa sharcigu waa sharci iska cadoo yaalla inkastoo sidaan kuu sheegay inbugwati fara badan ay ku jirto waananu ka warqabnaa waananu ognahay laakiin waxay ahayd in muxuaha qolada garyaqaanada iyo dee la fasiro oo maxkamadda sare loo gudbiyo oo muxuu ahaa dee laba kuu roon yahay dee laysla eego sharciga maxaa ka qaldan ma sidan ay qolo walba aaminsantihi buu sax ku yahay mise qoladee saxsan in laysla eego ayaa aada u fiican markii idinku aad maadaama oo aad tidhi anwara waxaad la tashateen qareennadiinna ma jiraa iminka shuruuc saamaxaysa in ururo madax bannaan lagu sameeya de dabcan kolley waa halka muranka ka taagan yahay oo u baahan in muxuu ahaa muxuu ahaa dee hoos loogu daadego marka soma dee sharcigu wuxuu ku qoraya af soomaali soomaalidana waxay tiraahdaa af soomaaligu waa margi marka hadalka haddii aad dhanka kale ka istaagto sibuu kula muuqan karaa qofka kale ee kula doodayana hadduu xagga ka soo istaago si kale ayuu ula muuqan karaa marka ta mar walba keenaysa in lagu murmo oo garyaqaanadii laftoodii iyo dhexdoodii ay ku murmaan oo yidhahdaan waa sidan iyo waa sidan waata mushkilada keentay imkaba dee muranka uu ka taagan yahay waa tahay anwarow haddii labadii dhinac ay sidaa u kala taagan yihiin sidaad adiguna sheegtay marar badanna la sheegay yaa murankooda markaa aad leedahay way ka garqaadi karaan haddiise xal aan laga gaadhin natiijo sidee ah ayaa ka dhalan karta khilaafka haatan taagan ayay kula muuqataa sidii ay somalilan ku soo caalamashay waxaa xal ka gaari kara oo ka wada hadli kara dadka magaranaysaa muxuha labeenta somalilana haddii ay culamaa udiinka tahay haddii ay salaadiinta tahay haddii ay cuqaasha tahay oo imikana lafteedaba mar horba galan sidaan kuu sheegay laakiin waxaanu ku boorinaynaa inaanay ka daalin oon odhan waa nala diidayey ina ay dabada hayaan oo ay dhex joogaan isu soo jiidaan magaranaysaa lagana wada hadlo waa waa arrin meesha ku jirto muhiima dhinaca kale de waa run oo haddii dee isafgaran waa dhaco khilaaf wuu imanaya khilaaf hadduu yimaadana dee waxa weeyaan maxaa loo fadhiya baa iman karaa marka mar walba si aanay muxuu ahaa waxba nooga qaldamin oo muxua dalka aanay nooga burburin waa in nabadda iyo islaaxa iyo wanaagga muxuha lagu ilaaliyaa nidaamka sharciga sidaynu ognahay anwarow somalilan waxay ku doodaa inay ku dadaasho geedi socodka dimuqraadiyadda oo doorashooyin ay dalka ka dhacaan waana run oo doorashooyin way dhaceen laakiin khilaafkani saameyn intee leeg ayuu ku yeelanaya ayaad isleedahay doodaas somalilan hadday noqoto dhinaca dimuqraadiyadda qabashada doorashooyinka iyo dabcan ictiraafkii ay somalilan raadinaysay horta dee doorashooyin sideed ah baa ka dhacay somalilan inta ay jirtay tan iyo intii la sameeyey hababka xisbiyada badan runtiina doorashooyinkaas mid walba marka la gaaro waktigiisa khilaaf wuu imanayey khilaafkaas waa la xalinayey marka waxaan qabaa un de waa khilaafyadii caadiga ahaa ee ay somalilan ka dhici jireen waktiyada doorashada mana qaba dee muxuu ahaa inuu sidaa ahaanay laakiin waxaan rajaynayaa inuu iska dhammaan doono haddii ilaahay yidhaahdo xalna laga gaari doono doorashadina halkeedii ay kusii socon doonto laakiin wax saameyn inaan ictiraafka ku yeelanayn baan rajaynaya insha allahu tacaala beesha caalamka ayaa iyadana la leeyahay dadaal ayay ugu jirtaa inay dhex gasho qolyahan ishaya in beeshii caalamka ay timaado oo ay somalilan dhex gasho taa lafteedu saamayn ma ku yeelanaysaa baad is leedahay sida iminka wax u socdaan wallahi marar hore badanba dee international community ama beesha caalamku way soo dhex galeen somaliland marar waxaa jirta xitaa ay muxuu ahaa dee ay qodobo soo jeediyeen waktigii taayir yaal ilahay baan filayaa marka waa wax iska caadiyena dee muxuu ahaa international community iyo saaxiibada ay somaliland leedahay beesha caalamka ku leedahay inay mar kasta marka khilaafyada caynkan oo kale ay jiraan ay ka qayb qaataan iyaga laftoodu ay dhinac ka yihiin muxuu ahaa soo jiidka iyo xal raadinta marka waa wax iska caadi way yimaadaan waanay muxuu ahaa dee ka qayb qaataan aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay anwar aadaa badan walaal anwar cabdiraxmaan warsame oo ah guddoomiyaha dalladda ururada bulshada rayidka ah ee sonsaaf ee somalilan ayuu kaasi ahaa oo barnaamijka martida marti inoogu ahaa tan iyo inta aynu mar kale dhegaystayaal kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo anwar iyo aniguba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelya
cabdixaafid cawl ismaaciil ayaana soo jeedinayay martida mikrofoonka